bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waa aadan cabdinaasir guddiga doorashooyinka heer federaal natiijada beesha julible lixdan iyo sagaalkii kursi ee taalay koonfur galbeed wuxuu u muuqdaa kulankan wuxuu ahaa mid aad u adag dadka dhan wada sugaayeen waxaa ku kala tartamayey maxamed sheekh cabdulaahi iyo isgoobe deerow isaaq codadka ay kala heleen maxamed sheekh cabdulaahi shan iyo labaatan cod isgoowe deerow isaaq labaatan iyo lix cod tirada guud tirada guud tirada guud tirada guud waa koo iyo konton xildhibaanka dowladda federaalka u matali doona beesha jilible isgoobe deerow isaaq سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من ما نغي مقولي بدي دور سيشرفت لي هو أنا كنت هذه هي ما نغي مثل ما من ما نغي الجوين كمالهم تطمعني وسيشرفت لي قريبا يا ما نغي مثلا بالفضي ورالكي محمد شيخ عبد الله قولي محمد شيخ عبد الله ورالكي ما دام حالك النهارده يا امبارح رب الله يتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين intuu kusaamay dhammaan guddiga doorashooyinka ergada korjoogtada habka arday doorashada linqobadi iyada aan ka faraxsanna waan transparent ahaysi way lahaa walaalkay oo gudbiyeysidii congratulation waan la shaqeeya walba arday dabeen dhasaan jiraan insha allah feeskii labaad ee doorashada lixdan iyo sagaalka kursi ee yaalay koonfur galbeed waa kursigii labaad ee beesha jilible tirada guud ee erjada ka soo qayb gashay waa koo iyo konton musharaxiinta waxay kala ahaayeen maxamed xuseen isaaq afaraale yacquub ibraahim liibaan codadku waxay u kala heleen yacquub ibraahim liibaan toddoba iyo toban cod maxamed xuseen isaaq afraale wuxuu helay soddon iyo afar cod sidaasi aawadeeda xildhibaanka xildhibaanka dowladda federaalka u matali doona beesha jilible maxamed xuseen isaaq afraale
oo yani sida aqlabiyadana iyo dooratay yaa mahadle dhammaantii oo intii dooratay iyo intii dooranayna mahadnaqe waa ilaahay kuma geeyey inuu ilaahay muddo maslaxad siiyo amni na helo oo uuna helno doorasho oo dhimayso inuuna helno ilaahay kuma geeye soomaalidu waa inka baaqay inuu laka dadaalo nabadda nabadaanaasa mugule inuu nabadda laka dadaalo haddii nabad la helo lan walba oo kenya soconaan diidade geeka konton iyo kow qofood qabiil dhan yaan ku koyti oo waldooratay wayna ku tay lahaad hadday ini geeka soomaali weyn waldoorato ku tay lahaad hadday marka insha allah ilaahay wuxuu rajeyaan sanadka laba kun iyo labaatanka inayna geesiino waa lawalba codkay dhiibilaw inaynu deedaya ilaahay ku rajeyaan dhammaan soomaalidana hambaleeye dhammaan ummadada digidisa hambaleeye gaar ahaan beelaana haydooratay hambaleeye intay dooratay intay doorana dhammaan tihiin asalaamu calaykum waraxmat بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan soo gabagabaynay doorasho ka mid ah doorashooyin ka dhacay maanta magaalada baydhabo goboleedka koonfur galbeed kaasoo si toosa ay ugu codbixinayeen beesha irdho ee shanta caleemood goobta waxaa soo xaadiray afartan konton iyo kow codbixiyaalah waxaa goobta ku kala tartamayey cali sheekh maxamed nuur maxamed buule maxamed cumar axmed aadan cumar axmed aadan wuxuu helay hal cod maxamed buule maxamed cod ma uusan helin hal codna waa xumaaday sidaas aaweed nambarka soo haray wuxuu noqonayaa afartan iyo sagaal idil ahaan afartan iyo sagaalka cod waxaa helay ruuxa u matali doona beesha irdho ee baarlamaanka federaalka kaasoo oo noqon doona cali sheekh maxamed nuur
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا م... سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين
waxaa mar kale inoo suurowday in aynu qabanno doorasho kale oo xalaal ah Een, waxaa xaggan isugu yimid dad tiradoodu ay dhan tahay kow iyo konton qofood oo xuru ah inay codkooda la baxaan si ay u doortaan xildhibaan ayagu matala una matala golaha shacabka ee federaalka ahi haddaba waxaa halkan ku tartamayey xamza xasan xuseen axmed cumar islow cabdiqani cabdulaahi maxamed cali cabdulaahi xasan waxaan idiin soo jeedin doonaa siday u kala heleen cododkii ayaga loo soo gudbiyey xamsa xasan xuseen wuxuu helay hal cod cabdiqani cabdulaahi maxamed wuxuu helay toddoba cod codadka aan la tirin waa saddex inta ka soo qayb gashayna waa kow iyo konton saan hore u sheegay xildhibaanka u matali doona koonfur galbeed waa cadaan cusmaan wuxuu noqday axmed cumar islaaw sidaa darteed waxaanu ka codsanaynaa xildhibaanka inuu halkan mikrofon kusoo dhawaado si ugu mahad celiyo waa afartan cod buu helay xildhibaanka u matalaya beesha federaalka guddiga doorashada dadban heer dowlad goboleed iyo heer dowlad federaal ee heer dowlad federaal dhammaan ee, guddiga xalinta khilaafaadka dhammaan inta meesha ka soo qayb gashay xafla- ee, madashan doorashada beesha wacdaan cismaan aadaad u mahadsantihiin dhammaan ergada dooratay ee halkan isugu timid ee runtii ka shaqaysay inaan afartii sano soo socoto aan ayaga aan ugu adeego dowladda federaalka aaday u mahadsan yihiin inta aanay dooranna waa mahadsan yihiin waxaan nahay xildhibaankiina waxaan idinku matali doonaa insha allah dowladda dhexe asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
haddaba waxaa soo xaadiray kow iyo konton qofood oo ah codbixiyaal waxaa u soo istaagay in la doorto laba qofood inkastoo qof ka mida asagoo raalli ka ah iskiisa isu casilay kaasoo ah xakiimo cali jimcaale haddaba waxaa soo haray cabdulaahi xuseen cali oo ku guulaystay dhammaanba codbixiyaashii la rabay ee konton iyo kowka ah kow- konton iyo kow- kowda sidaas darteed waxaa u sugnaatay cabdulaahi xuseen cali in uu beeshiina u matalo golaha dhexe ee baarlamaanka
bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah guddiga fiidka ee federaalka iyo guddiga siidka ee dowlad goboleedka sanatarada goobjoogayaasha xildhibaanada southwest ee goobjoogayaasha iyo wasiirada ergada sharafta leh ee codkooda si buuxda ii siiyey saxaafadda dhammaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib farxaday ii tahay inaan ku guulaysto mas-uuliyaddii adkeed ee loo tartamaayey ilaahayna ha igu ceeb asturo ergadan waxaan ugu mahad celinayaa sida ay u guteen waajibaadkooda qaran ee shacabnimo ee saarnaa sida ay u doorteen qofkii ku mateli lahaa dowladda dhexe ee baarlamaanka federaalka Een, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa markii ugu horreysay oo doorasho noocan oo kale ah ee dalkeenna ka dhacdo muddo shan iyo labaatan sano ka hor Een, waana ku faraxsanahay insha allahu tacaala kalsoonida aad i siiseen ma noqon doonto mid luntay amba aad ka shallaysaan waa ku farxi doontaan
sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiga heer federaal iyo guddiga heer dowlad goboleed ee ayagana waajibaadkoodii gutay si wanaagsanna hawshoodii u qabtay si cadaalad ah muddadii aan joognay ee loolanka siyaasadeed oo socday aanan wax cadaalad darra aanan ka tabanaynin waa ku mahadsan yihiin siday ugu dhabar adeegeen hawsha adagna ay u qabteen
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين maanta waxaa mar kale inoo dhammaaday doorasho kale si wanaagsan oo nabada xalaala noogu dhammaatay kursiga beesha waa beesha badadi kursiga quriile waxaa soo xaadiray si ay codkooda u baxsadaan kow iyo konton qof oo tiradii buuxda ahayd waxaa ku tartamayay labada ruux oo kale ah axmed mayow cabdulle iyo nuur siidow baaba nuur siidow baaba intaan saa u gelin codad kala tiriyey waxaa xumaaday saddex ka mid ah sidaas awgeed waxaan rabaa inaan idiin sheega natiijadii oo sharciga waafaqsan nuur siidow baaba wuxuu helay shan iyo toban cod axmed mayo cabdulle wuxuu helay soddon iyo saddex xubnood sidaas awgeed anigoo ku hadlaya magaca guddiga doorashada dadban ee heer federaal waxaan halkan ka caddaynayaa in kursiga buriile uu u matali doono xildhibaanka xagga federaalka xildhibaan axmed mayo cabdulle marka hore waynu mahadnaqeen dhammaan intii i dooratii iyo inta iin doorana intamanka mahadnaqeen waylidaa waxa weeye waa hambalyo oo usahooyintii beesha bigiri beesha bigiri aniga kursi ma sheegaw laakiin bigiri guud ahaan weligii aniga waa intaaginayay aniga magaceyga waxa weeye axmed miyo cabdulle kolneeruushaka magacadeera weligii waxaan taaginayay horumarinta beeshan bigiri gaar ahaan guud ahaan beesha mataqaana waxa waaye digil mirifle soomaaliya guud ahaan way shaqay jirna iyo midnimadiye waayo dadkii maanta i doorayay shalay suudaan baa dadka xulaay maanta laakiin shacabkii qayb ka mid ah ayaa i doorati eedayeedaan ka mahadnaqee way siinku ballan qaadee sidii aad weligeedii ogaayteen in beesha horumarintiiya mataqaanaa ka shaqeeyo kow deegaankayna waxa weye wala hayside in aan mataqaanaa ki dadaalo sidii la xorayn lahaa kow walbarashadiisa biyogelintiisa iyo intaba iyo caafimaadka intaba guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinka ayagana waa iyaga mahadnaqeen qaabka habsamada mataqaanaa waxa weeye daadiyahayn cadaaladda ka dheexan oo daah furan walba aan qarsoodayna qof walba xurnimadiisa codkiiska dhiibadaayey intii mataqaanaa waxa weeye ii sheegay oo ayagana aan kasayna sidan codeeyo oo gacan weynka siyaadeen runtii hadan in dambeli doone laakiin hambalyo waayo waxa weeye hadda ayaa iin furan ina aniga meeli rabo mbaho walaayan fanakidoow hadda iin furan dhammaan dadka goobiyoogayaasha anugan kala saarayna siiba warbaahinta inta roogto iyo intaba mataqaanaa dhammaan ayina way leeyahay mataqaanaa mahadsanin guddoomiyaha hadda siiba hadda mataqaanaa matalay guddoomiya ku-xigeenka iyo intiiba howlwaradiisna ayagana aada iyo aad aan ka mahadnaqeen